الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال باب زكاة الفطر زكاة الفطر هي أيه باب يحيى إذا غرب الشمس توام الشهر يجب إلى غروب يوم الفطر أداء مثل صاع خير الرسل خمسة أرضان وثلث رطل waxaynu ka soo baxnay labadii qaybood ee sekada aynu u qayminay sakaatulmaalki halkana sakaatulbadan ama sadaqatulfitr sakaatulfitrigii ayaynu ka gelaynaa markaa baabu sakaatilfitr sakaatulfitriga baabkeedii halkan ayuu baabu sakaatilfitr sakaatulfitriga baabkeedii hadaa maxaluhu sakaatulfitri waxaa loogu magacaabay waxay ku waajibtaa soo gelitaanka afurka ramadaan laga afurayo sakaatulbadanna waa la yidhaah waa sakada dee jidhka laga bixinayo sanadkii labaad ee hijirada ayaana la faral yeelay sanadkii soomka la faral yeelay iyo sakaatulfitrigana la faral yeelay waxaana waasanaa xadiidka saxiixa ee bukhaari iyo muslim ay warinayaan من حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان وحفر لي رسول إليه زكاة لقاء فري رمضانك ذاتك أيو كفر لي إلي وحكفر لي إلي ساعة أما أفر سعب مسوس تمرة أما ساعة هذا على كل حر مثل الصحرة أو عبد أما أدون ذكرنا وانثى لبا مددق أو من المسلمين muslimiinta ka ahaaday waxaa kaloo ayaana u daliilay xadiidka kale isagana bukhaari iyo muslim ay warinayaan abi saciid waxa uu leeyahy kunaa nukhriju sakaata alfitr sakaatulfitriga ayaan bixin jirnay markii rasuulka ilaahay uu nala jiray ee uu noolaa saac raashina ayaan bixin jirnay ama saac timira ayaan bixin jiray ama saac heeda ayaan bixin jiray ama saac sabiiba ayaan bixin jiray ama saac markaa caanaha la fadhiisiyaya ayaan bixin jiray markaa ka suuli maaya inaan u bixiyo sidii aan markaa u bixin jiray inta aan noolahay markaa wuxuu sheekhu baabkan inooga hadlayaa wakhtigay waajibayso wakhtiga la bixinayo qadarka la bixinayo jinsiga iyo wuxuu yahay kan bixinayo sifadiisa iyo tilmaantiisa iyo ka laga bixinayo intaas ayuu inooga hadlayaa markaa qaala naadimu raximah llahu tacaala wuxuu hi inna qarabad hadday dhacdo shamsu tamaami shahri bisha dhammaystirankeeda cadceeddeedu hadday dhacdo yejibu waxaa waajibaya ilaa quruubi yowmilfitri oo taagnaanaya ilaa dhicidda maalinta yowmilfitriga adaa'u midli saaci khayri rusuli rususha kii ugu khayr badnaa saaciisii oo kale in la bixiyo ayaa waajibaya khamsatu ardaalin waana shan rodol iyo wa hulusu ridlin rodol saddex loo qaybiyey meeshii ridlulciraaq wahuwa ridlulciraaq waana rodolkii ciraaq wahuwa bil axfaani xagga sacabayntana qariibu arbaci yaday insaanin qof labadii gacmood afartood afartood sacaba ayuu u dhow yahay sheekhu halkan dhowr masale ayuu inooga hadlay waa midda koowaade wuxuu inooga hadlay goorta ay waajibto sakaatulfitrigu waxay waajibtaa buuhi marka ay dhacdo cadceedda maalinta dhammaystiraysa bisha ramadaan ama sagaaliyo labaatan bishu ha ku dhammaato ama soddon ha ku dhammaatee cadceedda dhammaystiray maalintaa bisha dhammaystiraysa cadceeddeedu hadday dhacdo sakaatulfitrigii waa waajibaysaa markaa wuxuu inoo sheegay inay horta waajib tahay oo waa faralka rasuulka ilaahi sala allah alay sl u faral yeelay si aynu ku soo tilmaannay xadiidka horeba oo xukunkeedu waa waajib iyo faral uu faral yeelay rasuulka ilaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu rasuulka ilaahay faral yeelana wuxuu la mid yahay wuxuu ilaahay uu faral yeelay waayo wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxaa isagoo xaggiisa kama hadlaynay waxyi ilaahay waxyooday ayuunbuu ku hadlayey waman yutic irasuula faqad ataaca allah qofka rasuulka ateecana ilaahay buu ateecay horta xukunkeedu waa waajibkaa ama faralkaa wakhti ay waajibaysaana waa marka ay dhacdo cadceedda maalintaa dhammaystiraysa bisha ramadaan markaa waxay ku waajibtaa qofku markuu soo gaadho iyadaa shaaficidu ramadaan diina wax ka soo gaadho shuwaalna wax ka soo gaadho li'annahu sakaata alfitri min ramadaana sakadii afurka ramadaan laga afurayey sakada tii laga ramadaan laga afurkaa ramadaan iyo afurkii labadaba waa loo wada tiiriyey saas daraaddeed intii cadeedu dhacday qofku hadduu dhinto waa laga bixinayaa hadduuse dhintay intaanay cadceedu dhicin shuwaalkii baan u soo gaadhin oo laga bixin maayo intay cadceedu dhacday hadduu kadib dhashana ramadaandii ayaan waxba ka soo gaadhin oo laga bixin maayo wakhtiga haddaba iyadana la bixinayaa waxa uu yidhi waxa weeye intaanay cadceedda maalinta ciidulfitrigu aanay dhicin markaa shaaficiye siday qabaan maalinta oo dhammi waa adde inse laga dibdhigo ayaan bannaanayn cudurdaar la'aan sidaa dee xoolihii oo qofka ka maqan oo kale ama qofkii qaadanaya oo ka maqan oo kale li'annu qasdiga laga lahaa waxa weeye dadka masaakiinta iyo fuqarada maalinta dalabkaa iyo doondoonidda in lagaga joojiyo haddii ay markaa dee qofka xataa uu ka saaranayo inuu qalleeyo ayaa waajib ku noqonaysaa xilliga ugu wanaagsanina waxa weeye in la bixiyo maalinta ciidda salaada ka hor waya xadiidkii saxiixayn ibnu cumar anna rasul llahi sal sl amara bisakaati alfitri an tu'addaa qabla khuruuji naasi ila asalaa wuxuu nebigu sala allahu alay slm faray sakaatulfitriga in la bixiyo intaanay dadku salaada aanay u bixin waxaa kaloo markaa saxaabadii ka sugan inay maalin iyo laba ay ka horraysiin jireen waxaa kaloo shaaficiyadu ay qabaan bisha ramadaanba hadday bilato in markaa qofku uu sii bixin karo uu sii qadimi karo markaa waxaana la bixinayena wuu inoo sheego wuxuu yidhi waxa weeye saac saaca masuus ama yacnii galaan weyn oo markaa ku qadaraan saacii rususha kii ugu khayr badnaayoo nebi moxamed sala allahu calayh wasalam xilliyadaa hore dee ardaashii lagu qadari jiray oo markaa rodolladii ciraaqiya kuwii dimishiqiyana waa shan rodol iyo rodol saddex loo qaybiyey meeshii oo rodolkii ciraaq ah ayay xilliyadaa hore culimmadu ay ku qadari jireen taa waa inoogu qadaray oo waa inoo sheegay waxa kaluu inoogu qadaray arrin kale oo ayadana markaa xagga markaa sacabaynta iyo miisida oo huwa bilaxbaani qariibu arbaci yaday insaanin wuxuu dhi xagga sacabaynta xafnadu asalkeeda waa xantoobada ama daridda markaa gacanta la daro ayaa xafna laydhaha waa xantoobada markaa wuxuu leeyahay xagga xantoobintaasna waxa uu dhow yahay qof afartiis gacmood yacni oo afar jeer markaa saa la isugu geeyey oo markaa ida saa la isugu geeyey markaa afar jeer saa la yidhi ayay markaa noqonaysaa qof weliba dee ay muctadil yihiin oo qof aada u sii gacmo yaryarna aan ahayn qof markaa aada u sii gacmo waaweyn aan ahayne gacmihiisu ay muctadil iyo meeldhexaad ay yihiin maqaadiirta markaa iminka ay sheegaan markaa xagan kilogiramyada iyo loola kacana ay u badan yihiin waa laba kiilo iyo afartan giraam ayay markaa culimmadu ay ku sheegeen wuxuu yidhi ina qaraabada hadday dhacdo shamsu tamaami shahri bishii ramadaan dhammaystirkeeda cadceeddeedii hadday dhacdo yejibu waxaa waajibaya ilaa guruubi yowmilfitri maalintaa yowmulfitri iyo ciidulfitriga cadceeddeeda dhiciddeeda laga gaadho oo yacnii ilaa intaa waa joogayaaye waxa waajibaya adaa'u midli saaci khayrurusuli rususha kii ugu khayr badnaa saaciisii oo kale in la gudo oo la bixiyo khamsatu ardaalin saacaasina khamsatu ardaalin weeye shan rodol iyo wa huludu ridlin rodol saddex loo qaybiyey meeshii ridlalciraaqi xaal uu yahay ciraaq rodolkeedii haddii la farxiyo ridlilciraaqi biridlilciraaqina waa loodhka waa la jeri karaa ridlulciraaqi haddii la yidhaahdana wahuwa ridlulciraaq wey waa khabrun imtadii naxduuf wa huwa haddaba saacaasina bilacbaani xagga xantoobinta iyo markaas sacabakumiiskana waa qariibu arbaci yaday insaanin qof labadii gacmood afartood wax u dhow weeye intaas ayay u dhowdahay nusaga qaarkood beydkaa waxbay ka yar beddelaan baqhdaada qadru saaci bilaxfaani qariibu arbaci yaday insaanin ayay markaa iyagu yidhahdaanoo baqhdaada halkaa ridulciraaq baqhdaada qadru saaci bilaxfaani qariibu arbaci yaday insaanin oo beydka dambe xaggiisa dambe waa ka caadiye waxay leeyihiin baqhdaada hulusu ridlin baqhdaad ridlu baqhdaad oo markaa rodolkii baqhdaad ah qadru saaci bilaxfaani saacana markaa la xantoobiye ee markaa gacmaha lagu miisana qariibu arbaci yaday insaanin weeye markaa waa isku macnown laakiin alfaaduma yar kala duwan wa jinsu lqutu min almucashari haalibi quuti baladi lmutahari wuxu uhi wa jinsuhu waxa la bixinaya jinsigiisuna wa alquutu waxa la qutee min almucashari wixii cushurka laga bixin jirayah haalibi quuti beledi lmutahari kan la daahirinaya beledkiisa quudka ugu qaalibsan weeye waalmuslimu alxuru muslimka xorta calayhi waxaa kulaysa fidratuhu sakaad fitrigiisii baa lagu leeyay wa fitratu ladii kii fitradiisana waa lagu leeyey calayhi kulaysa mu'natuhu ay markaa qarashkiisa iyo biilkiisa u saarnaa wastahni waxaad soo reebtaa man yakfuru ka gaalooba mahmaa yafduli waa haddii uu ka soo dheeraado can quutihi quudkiisa wa khaadimin iyo shaqaale wa mansilin iyo guri wa daynihi iyo dayntiisii iyo wa quuti man mid quudkii hadduu ka soo dheerado muunatahu qarashkiisa iyo biilkiisa yaxmilu u qaadi yowma ciidihi wa leylatihi habeenkaa ciidda iyo maalinteeda hadday wax ka soo dheeraadaan weeye halkanna wuxuu sheekhu inooga hadlayaa ayadana dhowr masalo waa masalada koowaad ee jinsiga shayga la bixinayo ee saac wuu inoo soo sheegay qadarkiisi oo waa saac saaca jinsigiisu waxa weeye waa quudkii ka ahaaday mucasharka mucashar waxa weeye waa wixii cushurka laga bixin jiray haddii bilaa mu'an lagu waraabiyo haddii maca mu'an lagu waraabiyo nisulcushriga laga bixin jiray waa xubuubtii yacnii la kaydaysanayey ee inta markaa langijiye la kaydaysanaya ee adkaaya markaa cuntada ahaa weeye waayo wixii laga cushurka bixinayay dee waxaan waxna waxay ahaayeen cinabkii oo timir midhaha xaggana cinab iyo waxay ahaayeen iyo zabiibtii xaggan kalena waxay ahaayeen wixii raashinadii adkaa ee qamadidii lahaa ee gellaydii lahaa ee hadhuudhkii lahaa ee bariiskii lahaa ee heeddii lahaa ee shumuradii lahaa ee markaa sarreenkii lahaa ee waxaasoo dhan lahaa mucasharka marka kaa cushurka laga bixiyo marka bilaamwaan lagu warayb marka iniska laga bixiyo ayuu jinsigiisuna yahay weliba khaalibi quuti beledin mutahari kan la daahirin ee sekada laga bixinaya ee sekadan markaa isku daahirinaya beledkiisa quudka ugu qaalibsan ee inta badan markaa la quuto ee la cuno ayaa markaa laga bixinayaa kaa la daahirinaya weeye xataa hadduu qofku ka bixinayo qof kale hadduu ka bixinayo isagu kaa beledkiisa aad ka bixinayso wixii u qaaliba baad bixinaysaa leanna waxay leeyihin asalka isagay ku waajibaysaa dabeetana qofkan kalea ka xambaaraya ee adiga intay isaga ka soo baydha adiga kugu waajibi mayso idan qofka aad ka bixinaysa fitrihiisa waajibay kugu tahay beledka uu joogo qutulkhaalibkiisa ayaad bixinaysaa qutulkhaalibkaaga bixin maysa taayada dee haddii lagu soo wakiishabana oo qofkii kulaado aniga halkaygii suurtagal kuma ahee markaa iga bixiyu isagu wakiil kaa dhigto oo uu lacagdiisii kuu soo dirsadana dee waxaad ku bixinaysaa markaa isaga halkiisa intay tahay baad ku bixinaysaaye halkanaad joogta intayta ku bixin mayso taana waataynu ramadaantii aynu baraarujinaynin markaa taasi waana khaalibi quuti baledi mutahari waxaana uu dee xadiidkii inoo soo sheegay xilliyadaa la bixin jiray timir iyo shaciir ayaa la bixin jiray iyo zabiib iyo caanaha la fadhiisiyey baa la bixin jiray waayo xilligaa waxyaalahaasa quudkoodu ahaa iminka innaga shaciir oo kale dee hadda heed oo kale yacnii cid cunta ma aragno oo yacni qaar muuna uma adigu dadkan markaa meeshaali oo kale ama boorash oo kale ka dhigtaa ayuunbaa cuno oo in yaroo markaa koobanah dadku ma wada yaqaanaan markaa qusulqaalib ma noqonayso daqiiqdoo kale ay shaaficiyadu ay diidaan laakiin dee daqiiqdu hadda waa quutulqaalibka ugu muhiimsan weeye waayo guri aan lagaga quraacanayni ama aan laga cashaynaynba waa yariyo waa quutulqaalibkii markaa ugu wanaagsanaa weeye quutulqaalibkaasi markaa soo gelaysaa waxaa kaluu markaa iyana halkan inooga hadlayaa ciddii markaas iyadana lagu lahaa iyo ciddii bixinaysay sifadeeda ayuu halkan markaa iyana beydka labaadna inoogu sheegayoo wuxuu leeyahay qofkii muslimka iyo xorta ahaa fidradiisii horta isagaa lagu leeyahay waxaa lagu yeelanayaa weliba tiisoo keliya maahee cid aliyaaliye ciddii nafaqadiisu ay waajibka ku ahayd sida xaaskiisii sida carruurtiisii sida waalidkoo kale hadduu hayo hadduu markaa dee addoommoo kale leeyahay yacni isaga ayaa markaa laga rabaa sakaatufidrigoodii welibana dee waa qofkii muslimka ahaa kii gaalkaa isaga sakaatufidri dee hadda sakaatufidri lama odhanayo isaga bixi lama odhanayo waxaadse ka soo reebtaa buu leeyahay oo laga soo reebayaa yacnii ciddaa laga bixinayaa waa ciddii muslimiinta ida cidda gaalowdaa yacni ayada laga bixin maayo hadduu ninkii addoon gaala leeyahay nafaqadiisi waa ku waajibaysa lakiin sakaatufidrigiisi ku waajibi mayso dee xaaskiisa oo kale hadduuba gabadh ehlu kitaaba qabo yahuudiya ama nasraaniyada uu qabo dee nafaqadeedii waa ku saaran tahay dee sakaatufidrina ka bixin maysid waalidkaayoo kale hadduu markaas aanu islaam ahayn dee waad nafaqaynaysaa nafaqadiisi waa kugu waajib laakiin sakaatufidrigiisii yacni sakaatufidri laguma laho dee gaal ayuu noqonaya markaa wastasni man yakfuru kii gaaloobay markaa isaga ka soo reebo kaa isaga laga baxay waayo min almuslimiina xadiidkiina wuxu ahaa ee muslimiin ah waxa kaloo waa iyadana inoogu sheegayaa waxaa kaloo shardiga qofkan bixinaya inuu qof hodana uu yahay hodannimada iyo faqiirnimada ama caydhnimada abwaabbay kala leedahay baabu zakaati alfitri marka la joogo hodan waxaa la yidhaahdaa yoo khani ah qofka haysta wax dheer quudkiisa iyo quudka ciddaa uu nafaqaynayo biilkiisu saaran yahay habeenkaa ciidda iyo maalintooda wax ka dheer qofka haysta iyo guriga iyo cidda markaa u shaqaynaysa iyo daynta lagu leeyahay wixii dheer qofka haysta ayaa qani la yidhaahdaa mar hadduu inta habeenkaa iyo maalintaa isagii dadku nafaqaynayey wixii markaa ay quudanayeen wax ka dheeraada uu hayo hani baa la odhanaya huwa haniyun fii baabi sakaatilfidri baa la odhanayaa ama duu yasaarin mia hodannimo mid u saaxiiba baa la odhanayaa hadda wax kaleba ma hayo intaasunbuu hayaa min hada aljaanib marka layga waa hani baa la leeyahay sakaatulfidrigii markaa way ku waajibaysaa markaa wuxuudan leeyahay waa markaa haddii ay soo dheeraadaan quudkiisa wuxuu isagu quudanayey khaadim u shaqaynaya mase addoon oo kale ama dee gaarigii uu markaa watay ee uu markaa ku adeeganayo kale mansilkiisii iyo gurigiisii dayn haddii lagu leeyahay dayntii markaa uu ka dheer yahay iyo quudka ciddii ay markaa uu nafaqadiisa iyo biilkiisa qaadayey habeenka ciidda iyo maalinteeda maalintaa ciddii habeenkeeda uu quudkooda qaadaya waa inuu ka dheer yahay oo markaa khaadimkii iyo mansilkii markaasuu baahnaayo wuxuunama iyaga iibi loodhamaya sakaatufidriga ku bixi loodhan maayee waa xawaayijtii muhiimka ahayd dayntana waa inuu dheer yahay waa sida markaa dee xawil sagiirka iyo markaa nawowina markaas iyana uu ku tilmaamayey culimada qaarkoodna itifaaqayaan markaa imaamulxaramayn ay ka soo naqlinayaan laakiin imaamu shaafici iyo bacdu asxaab baa waxay leeyihiin haddii ay bisha shawaal u dhimato ay u bilato sakaatufidrigii in maalkiisa laga bixinayo o laga hormarinayo dayntii oo dayntii markaa sekadii ma diidayso halkii qowlkoodii asaxaabay markaa ku soconayaan wuxuu uhi wa jinsuhu alluquutu waa quudka iyo waxa la quutee min almucashari wixii tobneeyaha laga bixin jiray ama tobneeyaha haddii bilaa qarashka lagu waraabiyo ama haddii qarashka lagu waraabiyo niskiisa laga bixin jiray haalibi quuti oo min haalibi quuti beledilmutahari kan la daahirinaya beledkiisa quudkii ugu qaalibsanaa ka ahaaday waalmuslimu alxoru muslimkii xorta ahaa calayhi waxaa korkiisa ahaaday fidratu sakaadfitrigiisi baa lagu leeyey wa fitratu ladii kii sakaadfitrigiisana waa lagu leeyey calayhi korkiisa ayd mu'natu qarashkiisu kii uu qarashkiisa iyo biilkiisa bixinaya sakaadfitrigiisi waa lagu leeyey wastaasni waxaad soo reebtaa dadka aad nafaqaynayso ee nafaqadooda waajibka kugu tahay man yakfuruka gaaloobe ee ka mida isaga soo reeboo nafaqadooda way ku saaran tahay laakiin sakaadfitrigoodii kuma saarna oo sakaadfitriba dee laguma leh mahmaa yafdulu waa haddii uu soo dheeraado can quutihi isagu wuxuu quudanayey wa khaadimin khaadim hadduu ka dheeraado wa mansilin guri hadduu ka dheeraado wa daynin iyo dayntiisa hadduu ka dheeraado iyo wa quuti man mid quudkii hadduu ka soo dheeraado weeye muunatahu muunadiisii iyo biilkiisii iyo qarashkiisii yaxmilu uu qaadayey yowma ciidihi waleylatiha maalinta ciiddii habeenkeeda waa inuu wax ka dheeraaday wixii ay qudanayeen waa haddii uu usoo dheeraado hayo weye amaa kii aan isagu wax intaa uga soo dheeraaday aan haynin ee isagu mucsirkaha sakaatulfitri markaa isaga lagu yeelan maayo mar haddii ay cadceeddaasi ay u dhacdo isagoo aan waxba haynin baabu qismi sadaqaati sadaqooyinka qaybintoodii ayuu baab yahay loo qaybinaya ee la siinayey dadka mustaxiqiinta ah ee mutay sakadana cidda la siinayo dee ilaahay ayaa inoo caddeeyey inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiina waalcaamiliina calayhi waalmu'allafati qulubuhum wafi riqaabi waalghaaribiin wafi sabiilahi wabni sabiil sideed sifyo ayaa ilaahay halkaa inoogu sheegay sideeddaas ayuunbaana la siinayaa markaa sheekhu tartiibun aysamir quriga markuu sakaatulmaalkii inoo socday sakaatulbadankii haddana ciddii la siinaya waayo cidda la siinaya shaaficiyadu waxay leey way ka wada dhaxaysaayoo sakaatulbadrigana waxaa la siiyaa un kuwa sakaatulmaalka la siiyo ayuunbaa la siiyaa culimada qaarkood baa yacni isaga kutubta shaaficiyada ama minhaajka iyo markaa xagga markaa mucaamalaadka dabadeeda ayay dhigaan laakiin sian in la isu raaciyo ayaa wanaagsan asnaafu in wujida amaaniya ma yufqad urdu samahu lilbaaqiya wuxuu uhi asnaafuhu qaybintaa sakada la qaybinayo asnaafda iyo cidda loo qaybiyaa in wujidaad haddii la helo amaaniya sideed weeye man yufqad ka la waayo urdun sahmahu sahmigiisa waxaad ku celisaa lilbaaqiya inta soo hadhay ee joogta ku celi waxau leeyahay sheekhu xaggan sakaatulfidriga sakada xagga qaybinteeda madaahibta kale ayaa waxoogay kaga yar furfuran oo ka dabacsan laakiin shaaficiyadu aad bay ugu adag yihiinoo yacnii dadka caadiga hase ay wuxu bixiyaan kagaba gudbima mayso yacnii madhabka shaafici marka la eego in madaahibta kale markaa dee qofku iyo si ay qabaan markaa isagu u weecdo mooyaane wuxuu leeyahay asnaabda sadaqada loo qaybiyey waa sideed sa aayadda qur-aankii sheegtay waxa waajiba buu leeyahay in la wada gaadhsiiya marka la helo xataa sakaatfidri hadday tahay waayo sadaqaadkii ayaga ayaa ilaahay u daafeeyey haddii markaa maaligu uu qaybinayo ninkii sakada bixinayay ama imaamku uu qaybinayo caamille aanu jirin ninkii maaligahaabaa qaybinaya ama imaamkii baa qaybinaya laakiin cid caamiloo ka shaqayso soo urursay ma jiro toddobaa loo qaybinayaa haddii uu imaamku qaybinayo cid caamilahoo ka shaqaysay oo soo ururisay meesha ay joogtana sideed ayaa loo qaybinayaa waa haddii sideedaba markaa la wada helo waxaana waajibku abay leeyihin inuu markaa axaadda sifdi kasta fuqarada iyo masaakiinta iyo dadkaa bahan aaxaaddooda iyo qofqofkooda waa in la wada gaadhsiiyaa haddii markaa ay xooluhu dee ay badan yihiin dadka mustaxiqiinta ahina ay kooban yihiin haddii kaleo ay markaa xoolaha iyo dadku ay kala badan yihiin oo dadku badan yihiin xoolihiina yar yihiin waxay yidhaahdaan sinfi kasta oo la helayo waa in saddex lagaga gaabsadaa si ay inoo iman doontaa caamilka unbaa isagu mid qura noqon karaa isagu mid qura noqon karaa haddaa wuxu uhi kii la waaye asnaabdaa ka mida mid ayaa la waayey dee iminka oo kale marta ma hayno iminka wafiriqaabi ma hayno addoommo ma hayno mu'allafana markaas ima aynan kaleen lahay markaa yacni islaamkii ilaahay baa quweeyo looma baahna mu'allafo ayaa culimmada in badan ay qabtaa sahmigiisa waxaad u celisaa waajibna inta soo hadhay ayaad u celinaysaa oo labada ayaa caamilkiiba markay iga baxna shan unbaa markaa loo qaybin wixii meesha yaalla haddii ay markaa ka sii yaraadaanna kolba intii la helayo ayuunbaa loo qaybinayaa markaa wuxu uhi asnaafuhu markaa damiirku wuxuu noqonayaa qasbigaa iyo qaybintaa asnaafuhaa bay musliga qaarkoodna odhanayaan sadaqaadka simyaalka la siiyaa in wujidad haddii la helo dhammaantood tamaaniya sideed weeye man yufqad kii la waayo urdud sahmahu waxaad u celisaa lilbaaqiya inta baaqiga ah ee soo hadhay faqiirun lacadimu walmiskiinu laa ma yaqacu lmowqica duuna takmila wacaamilun ka xashiri ilancaami mu'allafun yadcufu fi lislaami haddaba wuxuu inoo bilaabay sideeddii wuxuu idhi faqiirun mid waa faqiir alcaadimu wahuwa alcaadimu waa ka aan waxba haysane waxba waaye walmiskiinu midna waa miskiin lahu miskiin waxaa u sugnaaday maa yaqacu wax dhacaa almowqica meeldhicid duuna takmila dhammaysla'aan wa caamilun midna waa caamil ka xashiridan caami nicmoolida kii soo ururiyoo kale weeye mu'allafun mu'allafka kaa la soo dumayeena yadcufu man huwa yadcufu waa ka ku daciifka ah fi lislaami islaamnimada dhexeeda riqaabuhum ta ilaahay yidhida mukaatabun weeye kaa markaa la kitaabeeye waalghaarimu gaarimnaa man weeye lilmubaaxi mubaax iyo shay baan liddaana u daymoobay walxal huwa caadimun aanu waxba haysanin wa fii sabiiliillaahina khaasin weeye mid duulayo ixtasaba ilaahay hortii markaa u duulayo aan wax markaa mushahara aan lahayn wabnu sabiili ibnu sabiilna duftiqaarin faqiirna midu saaxiiba weeyaanoo iqtaraba qariiboobay oo weliba dhulkiisiina aan joogin sheekhu wuxuu halkan inooga bilaabay siddeeddii simbi iyo mid walba wuxuu yahay inuu inoo caddeeyo waa ka koowaade kii ilaahay ugu horraysiiyey waa faqiir faqiirna waxaa la yidhaahdaa buuhi ka caadimka ah ee maal aan haysanin kasabna aan haysanin maal iyo kasab xaajadiisa iyo baahidiisa meel ka dhacaya ama meel ka gufaynaya masalan toban buu u baahan yahay wuxuu haysaama ma jiro ama wuu kasban ama wuxuu haystaa laba dirham iyo saddex iyabuu haystaa markaa ogobay shilimama haysa ama wuxuu haystaa meel laba baahidiisa ka gufayn mayso kaa waxaa la yidhaahdaa faqiir baa la yidhaahdaa waxaa kuu yimi miskiin miskiin iyo faqiir asalkooda waxay ka mid yihiin waxyaalaha la yidhaahdo ida ijtamacaa iftaraqaa wa ida iftaraqaa ijtamacaa waxa la ida ijtamacaa markay kulmaanay sidaan iminka faqiir iyo miskiin ay u wada yaallaan iftaraqaa way kala tagaanoo waxbay kala noqdaan waydafdarqaa laakiin markay kala tagaanee faqiirun la yidha ama miskiinun la yidhaahdo ijtamaca way kulmayaanoo faqiirkana miskiinka wuu soo hosgelaya miskiinkana faqiirka wuu soo hosgelaya haddaba iminka waa ida ijtamacaa way kulmeen labadood markaa ifdaraqaa way kala baxayaanoo la waxbay kala noqonayaan miskiinna maxaa la yidhaahdaa miskiin waa ka isagu xoolo leh ama kasab buu leeyahay mubaaxa oo u cunamaa meel kifaayadiisa iyo baahidiisa ka gufaynaya laakiin aan ku fillayn wuxuu haystaa ama shaqaysanaya toban buu baahayo toddoba ama siddeed toban ayuunbaa markaa ku filan halkaa waxaad ka arkaysaa inuu ka xaalad wanaagsan yahay faqiirka waayo ilaahay baa yidhi ama asafiinatu fakalni masaakiina yacmaluuna fi lbaxr iyagoo doon leh ayaa haddana ilaahay ku tilmaamay masaakiin inay yihiin markaa waxaa masadoontaay wuxuu ga soo baxayay ayaan markaa ku fillayn markaa miskiinna kaas ayaa la yidhaahdaa waa labadii markaas ugu horreeyeyoo qoryaha qaarkoodna way kala rogaanoo miskiinkaas sii daran bay yidhaahdaan qoolyanaanka sida shaaficiyadoo kale faqiirka ayaa markaa sii daran ayay yidhaahdaan deriskeenna qaybtiisa hore halkaa inoogu joogo wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كسو دحجرني أقسامتي أصناف دي سكدة لسيني وعين صوت الماني فقير يا مسكين كصدحاتنا وعاملك زكدة كشقيني marka caamilku waxa uu yidhi kaxashri lancaami buu sheekhu inagu yidhi kii markaa nicmoolayda soo ururinayey kii qorayey kii qaybinayey kii dadka soo ururinayey kii markaa kuwa xoolaha markaa kuwii markaa istihaamda lahaa soo masaakiinta iyo fuqarada soo ururinayey kii markaa dadka xoolaha lagu lagu soo ururinayey kii xisaabinayey kii xoolaha ururinayey waxaasoo dhan baa markaa iyaguna caamilkii sakada noqonaya mu'allafada ayaga waa qofka muslimkaa ee niyadiisu markaa ay daciifka tahay isagana markaa waa lagu xoojinayaayoo niyadda ayaa loogu dhisaya waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam dad baa markaa intay soo islaamaan buu yacnii laba buulo dhexdooda oo xoolaa ayuu siin jiray markaasaa dabeedna ay intay soo islaamaan bay odhan jireen waar kaalaya oo soo islaama fa inna moxameda yucdii cataaman laa yaksha alfaqra markaa ka afraad waa mu'allafada ka shanaadna waa riqaabtii riqaabtuna waa kuwa mukaatabiinta ee la kitaabeeyey ee la yidhi haddii aa xoole intaa leeg bixisaan waa xoroobaysaan kuwaana markaas iyagana waxaa la siinayaa waxay kitaabada markaa ay ugu kaalmaysaan waa inaanay si haynin waxay markaa ku bixiyaan kitaabaduna waa inay tahay markaa mid saxiixo ah ka lixaadna waxa weeye waa khaarimkii khaarimku markaa waa dhowr nooc isagu wuxuu inoo sheegay nooc quran buu inoo sheegay man istadaana ka u daymoobay ee u qaamoobay nafdiisa markaa weliba man lilmubaaxi daana wa huwa caadimun waa ka u daymoobay nafdiisa oo muunadiis iyo qarashkii iyo qarashkii markaa ciddii uu markaa nafaqaynayey qofka u daymoobay weeye waa arrin markaa mubaaxa oo bannaan ama dee waajibba ku ah marka la siinayana huwa caadimu weliba isagoo aan waxba haysanoo wuxuu ku bixiyana aan haysanin haddii laakiin wuxuu ku bixiyo uu hayo dee sekadii lama siinayo waa markuu shay mubaaxa u daymoobay wuxuu ku bixiyana aanu haynin kaasi waa mid qaybaha kale midna waxa weeye mid u daymoobay liislaaxi daati albayn yacnii diyo iyo markaa dagaal iyo dhibaato dhex martay laba qolo ayuu markaas kala dejintooda u daymoobay kaana waa la siinayaa qariba ha ahaadee midna markaa waa dayn iyo dammaan markaasuu qaaday qofkii markaa isaguna ku daymoobay weeyaanoo kaana isagana waa la siinayaa haddaba man lilmubaaxi daana buu yidhi kii isagu macsiye u daymoobay ee markaa qaad iyo sigaar ku daymoobay ama zine iyo qamaar ku daymoobay iyo khamri ama yacnii israaf iyo kabadbadin dadka qaar baa yacnii waxaanay kari karaynin u daymoobaya oo isagoon waxba haynin ayaa laga yaabaa dee inuu intaasoo qarasha inuu u galo aroos inuu u galo amaba guri inuu u galaa la arkaa qofkuna halka yacni wuxuu ilaahay siiyey inuu wax ku qabsado oo aanu markaa dayn iyo culays dushiisa saarin ayaa markaa waajiba marka hadduu qofku xataa israaf ku sameeyo macsiya ayay noqonaysaa laakiin hadduu toobad keeno laba weji baa ku suganoo waxay leeyihin marka macsiibaha u daymoobe hadduu toobad keeno waa la siinayaa laakiin waa haddii loo arkayo dee inay toobaddiisi dhab tahayoo dee wixii markaas uu ka toobad keenay welibana dee wuxuu daynta ka qaatay markaa ay tahay dee wax kale oo markaa cid kaleoo markaa xoolo xalaal leh hadduu markaa khamri daldasho dayn khamri lagu leeyahay dee dayn khamri laga bixin maayo kii khamrigaabaa dayntii u haysta khamriga iyo kii jaadkaa loo haysta laga bixin maayo markaa ee waa markuu dee cid kale intuu xoolo xalaala ka qaatay uu waxaa ku bixiyey weeye marka waxay leeyihin waa in dee un markaa toobadiisu inay dhab tahay ay u muuqataayoo markaa loo malaynayaa ka toddobaadna waxa weeye wa fii sabiili illaah wa fii sabiilillaahina waa qofka khaasiga ahee duunaya muctasibka ah ee qaswigiisaana markaa ilaahay u markaa ajirkaga doonaya ee aan wax markaa faya aan ku qaadanaynin markaa xataa xoolaba ha lahaadee waa la siinayaa laakiin kuwa murtasiqada ahe markaa iyagu mushahar kale kuwa lama siinayo ka sideedna wuxu uhi waa ibnu sabiil ibnu sabiilna waa qofka mucsirka ah ee caydha ee faqiirka ah ee markaa munshiu safar ama mujtahaaska ah munshiu safarin oo mujtahaas bay yidhaaheen safar buu hadda curinayaa oo halkanuu ka socdaalayaa ama waa mujtahaas oo meel kale ayuu ka soo safrayoo hal kaley saxaydii kaga gooday kaana markaa dufti qaarin iqtarab yacni waxa weeye waa ku tilmaamaya waa kii munshi ama mujtahaaska ahaa kaa qariibo kaa faqiirkee qariibo waa kiina gudbayey ee meeshan markaa sikada lagu bixinayo aan isagu markaa deganayn ka kale markaa lanka curinayaana isaguna waa la mid faqiirun faqiir alcaadimu ka caadimkaa weeye haddaad waxaa tidhaha faqiirun axaduha faqiirun weeye alcaadimu huwa alcaadimu ka caadimiga waxba haysanin weeye waalmiskiinu ka labaadna miskiin weeye lahu miskiinka ama man lahu kuu sugnaaday weeye maa yaqacu lmowqica meelle cid waxa dhacaya baahidiisii meel ka dhacaya waa ka u sugnaaday hayse duuna takmiila dhammaystir la'aan wa caamilun midna caamil weeye wadaalika caamilkaasina ka xaashiril ancaami necmoolada kii soo urinaya weeye ama dadkii xoolaalaha soo urinaya ama dadkii masaakiintaa soo urinaya kii qorayey kii xisaabinayey mu'allafun mu'allafnaa yadcufu man yadcufuka markaa daciifka ku aweeye fi lislaami islaamnimada dhexdiisa riqaabuhum wa fi riqaabida ilaahay uu yidhina mukaatabun addoonkaa la kitaabeeye ee la yidhi intaasoo xoolaa haddaad keento xor baa tahay weeye waalkhaarimu khaarim weeye midna man wa huwa isaguna man waaye iddaana u daymo lilmawaaxi shay mubaaxaho bannaan walxaal huwa caadimun weliba uu caydnayo hoon waxba haysanin wa fii sabiilillaahi midna weeye ilaha jirigiisii haasin wahuwa khaasinkaasina waa mid khaasi oo duulaya oo dagaal ku jira oo ixtasaba isaguna ilaahay ajriga doonayn waxba kale ku qaadanaynin wa ibnu sabiili midna ibnu sabiil weeye dufdiqaarin wahuwa dufdiqaarin baahiya faqiira midu saaxiiba weeyaanoo iqtaraba weliba qariib noqday oo markaa dhulkiisiina aan joogine meel kale markaa ku godoobay halaaatun aqalu kulli sinfin fii kayri caamilin walaysa yakfi wuxuu uhi halaaatun saddex aqalu kulli sinfin sinfi kasta inta ugu yar weeye fii kayri caamilin caamil waxaan ahayn walaysa yakfii kumana filla dafcun in loo dhiibo likaafirin gaal walaa mamsuusi riqin addoonniba kii ay taabatay in loo dhiibaana ma gudayo kuma filla walaa nasiibayni laba nasiib in loo dhiibo liwasfay mustaxiqin mustaxiq iyo mute labadii sifo mid lana laba nasiib in loo dhiibaa ma gudayso walaa banii haashimin waalmualibi reer banu haashim iyo reer mualib in loo dhiibaana ma gudayo walalqani mid ku qaniya bimaalin ow takasubin ama kasbasho isna in loo dhiibaa gudi mayo waman mid in loo dhiibaana ma gudayo biinfaaqi nafaqayn min azawji ka ahaaday waman iyo midka xatman waajibnimo min alqariibi qariib xaggii makfiyu lmu'an mu-antiisii ee qarashkiisii la kaafiyey waxaa sheekuu leeyahay halkan dhowr masalo inoogu sheegayaa wuxuu leeyahay inta ugu yar ee guday sakada in laga siiya sirri kasta haddii la wada helo waa saddex siddeeddii qolaba haddii la helo waa in sinfi kasta saddex looga yeedhaa haddii aan la wada helin inta la helo waa in sinfi walba saddex looga yeedhaa masalan innagu hadda dee waxaynu edaynay faqiirkii iyo miskiinkii iyo kaa daymaysan iyo kaa ibnu sabiilka kaba soo qaad inaga afartaasa hadda inoo cad marka aad sako bixinayso ama sakaatulfitri ha ahaato ama sakaatulmaal ha ahaatee waa inaad u yeedho saddex miskiin iyo saddex faqiir iyo saddex qaarim iyo saddex ibnu sabiil waa inaad u yeedhaa ilan waxay leeyihiin aayaddii waxay tihi innama asadaqaatu lilfuqaraa waalmasaakiin waa la wada jamciyey jamcna waxa ugu yar saddex baa ugu yar markaa sifi kasta waa in saddex looga yeedhaa haddii ay suurtagal tahay oo xooluu badan yihiin dadkuna ay kooban yihiinna hadday boqol miskiin hargeysa joogaan iyo boqol faqiir iyo boqol qaalib iyo boqol ibnu sabiil waa in intaba la wada gaadhsiiyaa bay leeyihin haddii laakiin ama dadkii mustaxiqiinta ay badan yihiin xoolihiina ay yar yihiin inta la helaya sifi kasta waa in saddex looga yeedhaa bay yidhahdeen shaaficiyadu saasay qabaan haddaad mid uu ku rarto kaamay gudmin bay yidhaahdeen waa masaa'ilka aadka u adagee shaaficiyadu markaas ay qabaan bay ka mid tahay halka madaahibta kale ay qabaan hal qof haddaad siiso hal faqiir haddaad siiso ama hal miskiin haddaad siiso inay markaa kaa gudayso markaa salaadadu aqalu kulli sifin fii hayri caamilin waxaan caamil kahayn caamilku isagu mid buu noqon karaa walaysa yakfii dafcun likaafirin halkana wuxuu sheekhu inooga gelayaa ciddii aanay bannaanayn sakada in la siiyaa wuxuu yidhi sheekhu ma bannaano oo ma gudayso sakadii in la siiyo likaafirin gaal in la siiyo waayo xadiidkii bukhaariyo muslim muxuu ahaa mucaad markii uu dirayey waxaad ogeysaa ana calayhim sadaqatan tukhadu min akhniyaahim faturaddu calaa fuqaraa'ihim saka in lagu faral yeelay iyo saqa laga qaadayo maalqabinnadooda laguna celiyo dadka fuqaradoodee baahan walaa limamsuusin biriqin addoonnimo kii lagu taabtay addoonka ahaana isagana lama siinayo le'annoo dee addoonkii isagii baa xoolaa xoolana xoolama milki ah hal iyo awrtoona lama siinayo isaguna hal iyo awrin buu la mid yahay waxa kaloo aan la siinayn buu yidhi laba nasiib ayaan mid qudha yacnii oo mid yacnii u saaxiiba laba sifo oo lagu muto sakada kii u saaxiibkana laba nasiib la siin maayo masalan waa faqiir waana caamil ama waa khaazi waa ibnu sabiil waana khaarim oo waa qaamaysay waana socoto labadiiba lagu wada siin maayo mid uunbuu markaa dooranayaayo taas ayaa lagu siinaya le'anno aayaddu waxay tilmaamaysaa way isku cadafdo inay kala duwan yihiin innama saqa lilfuqaraa waalmasaakiin markaa waa inuu faqiirkii miskiinka ka duwan yahay ay kala wada duwan yihiin laakiin waxay leeyihiin marka la diidayo waa marka hal mar la siiyo ama tii hore wixii lagu siiyey uu sii hayo weli hadda waa khaarim waa la siiyey oo intii waxoogay uqaanda iskaga bixinaya baa la siiyey dadkii daynta lahaa buu kala siiyey haddana iyadoon weli la dhammaynin soo tago faqiir baanahay buuhi midh ma hayo oo wixii lagu siiyey hadda mee dee waataan dayntii iskaga bixiyey imakana wax ma hayo markaa mar haddaanaysa soo gaadhin oo mar aan la siinaynin ama aan waxba kahaynin markaasoo kale waa la siiyay laakiin dafcatan in la yidhaha intanna waa qaanti intanna waa intii aad markaa faqriga kaga baxaysay ama intana waa intii caamilka intana waa intii faqiirka in markaa mar loo wada kiilo markaa laba meelood laga soo geliyo ayaan la ogolayn markaa tala diidaya waa taa markaa waa halka uu leeyahay walaa nasiibayni liwasfeyi mustaxiqin mustaxiq mute labadii sifa kii u saaxiibka ahaa islaan laba nasiib la siin maayo oo walaysa yakfii ma kaafinayo weeye walaa bani haashimin wamualib reer banu hashim iyo reer banu muطalibna ayagana lama siinayo waayo nebigu sala اllah alay sl uui ina haadihi sadaqaat inamaa hiya awsaaqu nnaas dadka wasakdoodii weeye wainaa laa taxilu limuxamed walaa limuxamed muxamed iyo aalu muxamed midna markaa xalaalu ma aha dee waa kii tilmaamay reer banu hashim reer banu muطalibna shayn waaxidun inay markaa yihiin xadiidka loo taariq qudni markaa warinayo laa uxilu lakum ala lbeyti min asadaqaati shay-an yani waxaan idinka calaalaynayaa ma jiro ina lakum fii khumusi lkhumusi maa yugfiikum oo yuqniikum khumusulkhumuska ayay markaa khumusulfayga iyo khumusulkhaniimada iyo ayay markaa ayagu wax ku leeyihiin waxa kaloo halkan ayana uu inoogu tilmaamayaa waxaa la yidhaahdaa beydka ayuu yani daruurata shicirkumu markaa u adkeeye makfiyu lmu'an binafaqati lmusaki baa la yidhahdaa makfiyu lmu'an binafaqati lmusaki qofka mu-andiisa iyo qarashkiisa iyo biilkiisa lagu kaafiyey kan sakaynaya nafaqadiisa qofkii adigu aada nafaqaynaysay ee aada biilka siinaysay sakadaadii siin maysa mar haddaad adigu biiliso oo biilkan aad biilinaysa markaa uu ku kaafdoon yahay oo sida xaaskii oo kalea dee nafaqadeedu waa kugu waajib ama qofkii qaraabada ahaa ee uu biilkiisu waajiba kugu ahaa sida dee waalidkii iyo ubadkaagii oo kale nafaqadoodu waajib bay kugu tahay kuwaana sakadaadii siin maysid laakiin wixii aan asal iyo farac aan ahayn ee walaalihii habaryarihii eedooyinkii qaraabada kale ah ayaga waad siin kartaa aad nafaqayso aad nafaqaysidbe yacnii inaad markaas siiso oo aad nafaqada markayso markaa tan aad siisaa way ku bannaan tahay hadday baahan yihiin weeye waa hadday baahan yihiin waad siin kartaa laakiin cidday markaa nafaqadeedu waajib ay kugu tahay ma siini mid kale halkaa waxaa soo hoosgelaysaa asalkeedaba waxaa la yidhaha zakada laguma bixiyo waajib ku saaran zakadu waa waajib sideeda mustaqil u ah waajib kaloo ku saaran ku bixin mayse markaa hadduu qof kuu shaqeeyo dee qofkaa kuu shaqeeyey mushqaayaddiisu sidiisay ku saarantay mushqaayaddiisii seke markaa uga dhigi maysid ta qaar baa laga yaaba intay dadka shaqaysiiyaan inay markaa sekadiina siiyaan daraad baan filayaa inay ahayd baa nin su-aali soo weydiinaya telefoonka wuxuu yidhi ninba burca iyo xaggaa ayuu igala soo hadlay wuxuu yidhi sheekh nin baa geela ii raaca buuhi waxaan ku leeshay aabbihiina inaan sekada siiyo isagana waxooga yaraan siiyo yaani war odayow adna intaasoo sekada qaado kanna markaa waxoogaygaa yar baan siinayaa mushqaayadii inankaa xoolaa u raacayunbuu qaar badhna markaa aabbihiisa kakadhiguu siiyey badhna markaa isaga siiyey markaa ma bannaano taasoo kale waa waajib mustaqal oo sideeda markaa u taagan laakiin waajib kale oo ku saaran oo sidiisa ku saaran laguma bixiyo oo laguma gudo markaa wuxu uhi alaaatun saddex aqalu kulli simi kasta inta ugu yar weeye fii kayri caamilin caamil waxaan ahayn walaysa yakfii ma kaafinayo dafcunu dhiibid oo sekadii kaa gudi mayso kaagama filla dafcunu dhiibid likaafirin gaal loo dhiibo walaa limamsuusin kii markaa riqin mamsuusin riqin addoonnima mid ay taabatay walaa nasiibayni laba nasiibin loo dhiibaana ma ku fillo oo kaa gudi mayso liwasbay mustaxiqin mustaxiq iyo mute labadii sifo kii lahaa ay ku sifaysaa weli bani haashimin walmualib reer banu haashimin iyo reer banu mualib walaalaniyi walaalhani bimaalin aw takasubin qaniga ahae waxaystay ee ku qanigahaa xoolo u leeyahy ama kasab taana waxaa tusinayaa xadiidka abu daawud iyo kayrkii ay warinayaan nebigu sala la alay sl uxuhi laa taxilu sadaqatu lighaniyin walaa lidii miratin sawiy sadaqadu xalaalumaha qof qaniyo waxaysaa iyo qof quwo iyo awood lahoo sawi ahoo jidhkiisa ubad qabo shaqaysa baa la odhanayaa waayo xadiid kale isagana abu daawud iyo kayrkii ay warinayaan nebigoo sala la alay sl sadaqo qaybinaya xajatulwidaac ayaa laba nin u yimaadeen labadii nin sakaday weyddiisteen iyo sadaqa nin wax ka siiyo kor iyo hoos buu eegay laba ninoo xoog weyn oo caafimaad qaba ayuu arkay markaasaa wuxuu yidhi inshiituma acdaytukumaa haddaad doontaan waan idin siin idinka is og walaa xada fiiha likhaniyi walaa liqawiyin muktasab waxaanse idiin sheegayaa sakadaa iyo sadaqada aan qaybinayo khani iyo nin deeqtooni kuma laha dheef kuma laha qof qawiyahoo awood lahoo laxaadkiisii qabo shaqaysanayaan shaqo kuma leh laakiin haddaad doonaysaan idinka ayaa isago oo aydan kuwa ahayn oodan siwooyinka ale waa idin siinayaa buu waa man midna dhiibid loo dhiibaa ma kaafinayo biinfaaqi nafaqayn min azawji ka ahaaday makfiyu lmu'andih mu-andiisii qarashkii lagu kaafiyey iyo wamanka xatman waajibnimo min alqariibi mid qariib ahoo nafaqaynaya darteed makfiyu lmu'an min alqariibi mid qariiba xaggii makfiyu lmu'an mu-andiisii qarashkiisii laga kaafiyey wanaqlu ka rarid min mawdici rabbilmilki kan xoolaha le milkiga leh meeshiisii laga raro fii fitrati sakaadfidrigii walmaali iyo xoolihii oo mimaakii zukiya la sakaynaya ka ahaaday laa yusqidu alfarda naqligayrasi faralkii ridi maayo wa fi takbiiri xagga kafaara gudashada yusqidu wuu ridi waliisaa iyo dardaarankii walmanduuri iyo kii lagu nadray waxaa sheekhuu leeyahay oo halkana inooga hadlayaa naqlin iyo rarid sakaadfidrigii laga raro meesha qofkan wax leh ee maalig ahee halka uu isagu joogo markuu sakaatufitri bixinaya markay waajibtay halka ay xooluu joogaan xilliga ay waajibtay in laga qaado oo halkuu joogay meel aan ahayn masaakiintii boqoradii joogtay uu siiyo ama halkii xooluu joogay inuu ka qaado meel kale uu siiyo naqlinta iyo raridda la rarayaa faralkii ma ridayay bay yidhaahdano waa xoolo aad iska bixisay uune allaha ka abaaliyo kuwaase faralka kaama dhicine halkeen aad joogtay sakaad fitrigii iyo sakaad maalkiiba iskaga bixi leannu waxay leen waa xaaraam sadaqatan tuukhadu min akhniyaa fa turadu calaa fuqaraa'ihim mar muslimiin bay u celiyaan marna waxay u celiyaan fuqaraa akhniyaa ulyaman baa laga qaadaya o akhniya fuqaraa ulyaman baa lagu celinayaa midda labaad waxay leeyihiin dee dadkan fuqarada ee dhulkan jooga ayaa xoolahan iyo dadka sakaadfidrigoodaba eeganaya dee dadkii marka eeganaya marka laga qaado ee meel kale loo raa iyagii baa markaa dhulka u dhacaya meel walba markaa qari kastaba fuqaradaa iyo dadkaa baahnalkaa joogaa eeganaya sakaatufidrigii marka kuwaasaa eeganaya waa haddii aan dee waxay yidhahdeen culimmadu aanay markaa dee ka sii dhib badnayn kuwa markaa loo raraya ama dee dadka qaraabadaadii oo kale aanay markaa halkaas aanay joogin taasi waa masalada hore laakiin markay tahay kafaaro markaa uu qofku dhaarkii kafaaro gudanayo ama aljimaac fii ramadaan buu ka kafaaro gudanayaa halkan aad joogto kafaaradaa intaad ka qaaddaad meel kale u digi kartaa iisaa iyo dardaaran ayuu qofku u dardaarmay dad fuqaro ah ayuu u dardaarmay dadkaa fuqarada ah kuwan inta laga qaadabaa kuwo kale markaa la siinaya kii manduurka haye isaguna lagu nadaraynaa isaguna saa ilaahay wuxuu ugu leeyay markaa intaasoo faqiirna wax siiyo dee faqiir markaa adduunyada dabadeed jooga ayuu markaa siin karaayoo dee tan iyada cid eeganaysaa oo ka warhaysaa ma jirta amaa sakada dee waa lagu soo talagelayaayoo taajirkan waa la eeganayaa wuxuu yidhi markaa wanaqlu qaadid min mawdici rabbilmilki kan xoolaa u saaxiibikaa meeshiisii laga qaado fii fitratin sakaadfidrigii walmaali iyo xoolihii oo mimaa kiigada sakeeya la sakeeyey laa yusqidu alfarda faralkii ma ridayo ama laa yasqudu alfardu faralkii kaa ku dhici maayo wa fi takbiiri xaya kafaara gudashada yusqidu ayada wuu ridaya kafaaradii waa kaa ridaya raridaasi haddaad meel kale u rato waliisaa iyo iisaagii iyo dardaarankii walmanduuri iyo kii markaa ee lagu nadray وصدقات النفل في الإسرار أولى وللقريب ثم الجار ووقت حاجة وفي شهر الصيام وبما يحتاج عياله حرام وعلى وصدقات النفل صدقوين كي صنه في الإسرار حق سريسي وصدقد أولاكم مذيهم وللقريب كي قرابة هاب يوسي مذيهم ثم الجار جار كي أي يوسي مذيهم ووقت حاجة وقت يباهلي سي مذيهم وفي شهر الصيام بشا صام غيسي مليهم وهو يعني غيسي بحنتي بمحتاج عيال وعيال قيس وحي بانا يبحي حرام وي وفاضل الحاجة حاجة كي كبير هذا فيه أجر باكسغا لكن لمن عدة له أيصبر صبر على الضرار لباطلة كي كسبري هدو بريتو أحوايو وحدارنو بحيو أيام مركا أجر كيريا halkan wuxuu sheekhu inooga gelayaa sadaqadii sunnaha ahayd markaa sadaqada hortuu sunnaha iyadu sideedaba waa shay wanaagsanoo ilaahay amaah buu ku magacday man da ladii yuqridu llaha qardan xasana yaa amaahinaya ilaahay amaah wanaagsan waxaa kaloo nebigeennu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi xadiidkii imaamu muslim uu warinayey ma sadaqayso addoon kasab wanaagsan ilaa ilaahay baa midigtiisa kaga qaadaya midig ilaahay u cunantu isagu leeyi wuu u rabayinayaa markaas siduu midkiin darmaankiisa ama faraskiisa yar ama qurbaciisa iyo qaaligiisa yar uu rabeeyo ilaa ay uxud oo kale ay ka weynaato qof kastaa sida xadiidka ibnu xibbaan iyo xaakimi ay warinayaan harka sadaqadiisa ayuu maalinta qiyaama u harsanaya ilaa inta addoommada la kala saarayo xagga weliba haddaba siraysiga inuu qofku hoos u bixiyo ayaa markaa ka sii mudan buu leeyey inuu muujiyo meelaha qaarkood dee taa waajibkaa iyo inaad markaa qofka sakada ma bixiyo lagu odhan inaad markaa bixisaa ood markaa kor u bixiso ood muujisaa way bannaantahy laakiin sadaqooyinka sunnaa inuu sirayso ayaa wanaagsan waayo xadiidkii tilmaamayey kuwii maalinta qiyaamaha harka carshiga loo hadhaynayey warajulun tasadaqa bisadaqatin fa akhfaha xataa laa taclama shimaalu maa tunfiqu yamiinuhu waxaa ka mid ah nin haweenaydina waa la mid sadaqaysay sadaqoo qariyey ilaa bidixdiisu aanu gelin waxay midkiisu bixinayso weliba dadka qaraabadiisa inuu ku sadaqadayso ayaa markaa sii wanaagsan oo ka sii mudan wayo xadiidkii isagana tirmidiyo ay warinayaan xaakimiyo waxaa nebigu sala allahu alay slm sadaqada aad miskiin ku sadaqaysataa waa sadaqown laakiin sadaqada aad qof rixiba ku sadaqaysa waa laba waa sadaqo iyo xidhiidhin sadaqada jaarka weliba aad ku sii sadaqaysaana sadaqada aad xaafadkan iyo cid kale ku sadaqaysay ka sii mudan tahay waayo caaisha xadiidkii bukhaari waa tii lahayd laba jaar baan leeyahay rasuul kee baan u hadiyeeyaa ilaa aqrabihimaa minki baaban kooda ku albaab dhow buuhi sadaqada weliba wakhtiga xaajada iyo baahida sida xilliyada abaaraha iyo waxaaladihiinoo soo maraya kuwanaynu haddaba ku jirno ayaa ayana ka sii mudan tahay sadaqada bisha ramadaan la bixiyo ayaa iyaduna bilaha kale ka sii fadli badan waayo liajdu maa yakuunu fii ramadaan wuxuu markaa ugu deeq badnaa nebigu marka ay ramadaan ay tahay haddii tilmidi warinayo rasuulka la weydiiyey sadaqa maxaa ugu fadli badan sadaqatu fii ramadaan ayuu markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi haddaba wuxuu yidhi inuusa wahuwa bimaxtaaja ciyaalu xaraam inuu qofku sadaqaysta wixii ay ciyaalkiisu ay u baahnaayeen inuu sadaqadaystaa waxay ka noqonaysaa markaa xaaraan ayay ka noqonaysaa oo lama ogola waayo xadiidkii waa kii ah kafaa bilmari isman an yudayica man yaquut qofka waxa dembi ugu filan inuu dayacuu halleeyo ciddii uu markaa nafaqaynayey uudkoodii inuu dayaco ayaa dembi ugu filan inaad sadaqadaysataa xaaraana inaad kaga qayishood qaad iyo siyaar ka siisatana maxay noqon inta yaraad maanta kuuliya kusoo shaqa ama aad soo hesho haddaad markaa kolaygan ku rido ood markaa waalidan aad ku iibsato maxay iyadana noqonaysaa walaalayaal yacni waa xaaraan yacni waxa uu ku iibsaday waa xaaraan dhaafintaa markaa dadkiisi uu dhaafiyey ciddina uu nafaqadooda lagu lahaana iyaduna xaaraan kale ayay sii noqonaysaa masalada ugu dambaysuu sheekhu ka hadlayaa wuxuu leeyahay xaajadaada iyo baahidaada yacnii hadday dayn lagugu lahaa haddii markaa nafdaada iyo ciddaad waqaysa xaajadooda wixii ka soo dheeraada markaa inaad sadaqadaysato ajri baa ku sugan laakiin waa cidda hadday dee berri wax waayo ku sabraya u adkaysanaya weeye haddaad berri caraacadaysato alla macaan isaga bixi alla macaan intii yarayd iska sii goorbaas baan intii yarayd iska saar haddaad hadhowtee odhanayso iska haysa baa lagu leeyahy markaa iminka intaadaa khayru sadaqati maa kaana can dahri qinam yacni waxay leeyihiin waa qofka naftiisu marka ay qani tahay ee faqrigana markaa ku sabraya wa sadaqaatu nafli sadaqooyinkii sunnuhu filisraari siraysiga iyo hoosudhiga awlaa ku mudan yihiin walilqariibi kii qaraabada habay weliba mudan yihiin uma aljaari jaarkii markaa inuusa ay weliba sii mudan yihiin wawaqta xaajatin waqtiga xaajada ayay usii mudan yihiin wa fii shahri siyaami iyo bishaa weliba soomka huwa bimaxtaaja wuxuu u baahdo huwa bimaxtaaja ciyaaluhu ciyaalkiisu waxay huwa sadaqadaysi u sadaqaysa bimaxtaaja ciyaaluhu ciyaalkiisu waxay u baahdeen xaraamun weeye wa faadilulxaajati xaajada wixii ka dheeraadka ah fiihi ajrun ajr ayaa ku sugan sadaqadaysigiisa liman ayuu ugu sugan yahay ajrigaasi lahu sabrun sabir u sugnaadee ku sabrayeen hadhowta calaa calaynin cala diraarin dhibaato hadduu markaa dhibaatoodu waxba waayo kii markaa hadhowta aan calaacalaynin ka ayaa markaasi wiljaa kii laakiin calaacalayi isagu ha iska hayso wixiisa yaroo yuu iska bixinin wallaahu aclam halkaa inoogu joogo